الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتkuunana min alkhasiriin suurat zumar ayaan kusoo dhex jirnay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul afa gayra allahi ta'muruunii aayadda lixdan iyo afraad wey qul waxaad dadaabaa leh nabiga sal ly wasalam afa gayra allah ma alla cid aan ahayn baa ta'muruunii i amraysaan acbudu an acbuda inaan caabudo miyaad i amraysaan ayuha aljaahiluuna jaahiliintanow kuwiinan wax magaradka ah walaqad uuxiya xaqiiqiya waa la waxyooday ilayka adiga waxaa lagu waxyooday iyo wa ila aladiina iyo kuwii min qablika adiga kaa horreeyay rususha ah waxaa la idin waxyooday la-in ashrakta haddaad wadaajiso alla iyo khalqigiisa layaxbatanna wuu buri oo wuu buri camaluka camalkaagu wuu buri walatakuunanna waadna ahaanoo waad ahaan min alkhaasiriina kuwa khasaare mid ka mid aad noqon bal iskaba dhaaf allaha alla keligii facbud caabud wa kun waxaad ahaataa min ashaakiriina kuwa shukriyo alla ku shukriya mid ka mid masaladii tawxiidka weye oo qur-aanku tiirdhexaadka uu ku wareegayo iyo mabda-a ugu weyn ee uu ka hadlaya ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa in la siiyo oo aan khalqigiisa waxba loogu darin rasuulka sal ly wasalam ayay marka waxay ka codsan jireen oo ay ku dhihi jireen marna ilaahyadanada nala caabud marna aan kaaga kula caabudno khilaafkan inay dhex yaallana saa aan ku dhamayno halaysu tanaasulo saasa dhihi jira marka tii baa la diiday adiga gaal miyaa wax isku darsan kara maya qul afa hayra allah ma alla cid aan ahayn ayaad i amraysaan inaan caabudo miyaad i amraysaan kuwiinan jaahiliinta ah yani shirkigu waa jahli u yeedhidiisuna waa jahli si kasta hadduu wax u garanayo marba hadduu tawxiidka garab maray waa jaahil maxaa yeelay khalqi aan waxba haysanin waxba tari karaynin hadduuba ku mashquulsan yahay oo wax gidahayo oo wax u doonanayo jahli ka weyni ma jiro akbaru jahlin waa jahligaas wey maana kuwiinin jaahiliinta oh waxaa lagu waxyaday baa layidhi nebigo adiga iyo rusushii kaa horraysayba haddii aada alle iyo khalqigiisa wax isugu dartaan alle iyo khalqigiisa haddaad wax wadaajiso oo aad wixii ilaahay gooni lalaha u lahaa iyo xaqiisii khaaska u ahaa haddaad cid kale u leexisood ka dhexaysiiso camalkii aad samaysay waa buraya kuwa khasaaray mid ka midaadan noqon baa layidhi maxaa laga wadaa ayaddu waxay tilmaamaysaa shirkigu wuxuu buriyaa camalkii hore oo dhan shirkigaana khaas la sida sheikhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu leeyahay wax camalku ruuxu la yimid oo dhan wada burburiya waa riddada iyo shirkiga buur waana saas haddaad si kasta u wanaagsanayd oo daacaysan jirtay oo dadaali jirtay ama haddaba aada dadaalayso oo soon iyo salaad iyo xaj iyo sadaqa iyo khayrka ku dadaalayso iyo jihaad iyo laakiin aad shirki la imaanayso waxaasoo dhan hal bacaad lagu lisa way wax kasoo qaad ay nadaama jirto dadaalkaasoo dhan yacni waxay ka dhigan tahay nin weel daba duleel wax ku shubahayoo kaleeto ma waxbaa dhigmahay wax dhigmaya ma jiro weelkii acmaashu ay geli lahayd iyo sanduuqay ku kaydsami lahayd waa tawxiidka meeshay wax kugu kaydsami lahaydba haddaadan samaynin ood wuxuun abuurayso soo dabaysho qaadi mayso dabayshaan qaadayso wax kuu dhigmaya ma jiro waxay ina tusaysaa marka ayaddu tawxiidku inuu asaas u yahay shay kastoo ilahay loogu dhawaanayo subxana wa tacala shirkiguna inuu asaas u yahay wax kasta oo ilaahay loogu dhowaanayo haddaan laga ilaalin shirkigaas inuu burinayo baabi'inayo saas way maana taasi marka meelba haddii shirkiba lagu sheego oo kaaga soo uraba kaca marba haddii la yidhahdo shirkiba halkan ku jira ka fogo wey maanaha hadalkaasi marka nabigeena u dhacaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebigaa lagu halqabsanaya laakiin dadka loola jeedo nebi maxamed shirki ka dhici maayo iyo rasushii ku horraysay toone laakiin dadka loola jeedo hadalku waa inaga innagaa loola jeeda in badanoo ummaddaa ka mida inay shirki geli doonaanna nabiga axaadiistiisa noogu sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh oo inayna qiyaamadu imaanaynin ilaa ummado iyo qabaa'il ummadiisa ka mida ilaa ay gaalada ku darmadaan qiyaamadu imaan maysa buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh shirkiguna inuu si fudud ummadda ugu soo dhuumanayo xadiidka saxiixa ood moodayso markuu ku soo gelayo saadan u dareemaynin sidii quraanjo dhagax sallaxa oo sibsib ah korkiisa ku socoto mugdina socoto aan iftiin lahayn miyaad adigu shanqar ka dareemi karta sidaasoo kaleu shirkigu dadka usoo gala buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh shirkiga marka waa inaad aada isaga ilaaliso oo aadan dhihin maxaa ka macnaa waa tawasul iyo shafaacaan ka rabnaa iyo waxaas yaan lagugu maaweelinin shirki meeshaad ku aragtoo la yidhahdo halkan shirki baa ku jira nafahaaga u dale oo diintaada u daleen oo ka carabo macna camalkii waa buraya waa baaba'aya wax kuu dhigmay haba yanaa kama jiro saas daraaddeed hebel waa soom badan yahay iyo waa salaad badan yahay iyo qur-aanku aada u akhriyaa iyo ha ku kadsoomin marba hadduu shirki samaynayo marba hadduu qubuurta iyo amwaadda ku imtixaano yahayo halkaa uu baryayo oo uu wax moodahayo salaadiisaas iyo soonkiisaas iyo duubkaa weynayo kutubtuu akrinayo yayna ku kadin maxaa yeele wuxuu samaynaya waa baaba'aya qur-aanka nasan buu ilahi saa u lehy subxana wa tacala waxaa kaloo soo marnay rususha qisadooda markuu rusul fara badan ilahay inoo soo sheegay wuxuu yidhi walow ashrakuu la xabita canhum ma kaanuu yacmaluun hadday shirki ku dhici lahaayeen oo shirki samayn lahaayeen waxay sameeyeen oo dhan waa buri lahaa waxba uma dhigmeen saas maana waxaa markaa kadib laga dambaysiiyey bal illaha facbud alla keligii uun caabud kuwa shukriya mid ka midana noqo saasaa nabigeena lagu lehy salawatu rabbi waslamu caleyh hadyigii rasuulkeena ninkii raacayana tawxiidkaas ha kudh ha ku dhinto macnaha qul waxaad dhahdaa nabi maxamedow afa kayra allah ma alla cid aan ahayn ayaa ta'muruunii i amraysaan acbudu an acbuda inaan caabudo acbudda yani meesha iraabteeda kale iyo xoogaa waxaa ku jirta yani waxaa banaan inaad tiraahdo afa kayra allahi ma alla cid aan ahayn baan acbudu caabudaya oo ta'muruunii i amraysaan ama waxaad tidhahdaa afa kayra allahi alla cid aan ahayn miyaad ta'muruunii i amraysaan acbudu inaan caabudo miyaad i amraysaan oo waad ka bedeli markaas ayuha ljaahiluuna kuwan wax magaradka o jaahiliintanow walaqad uuxiya xaqiiqa waa la waxyooday ilayka adiga nebi maxamed ah iyo ila aladiina kuwii min qablika horta ahaa rusushii kaa horreey waxaa lagu waxyooday lain ashrakta haddaad wadaajiso oo alle iyo khalqigiisa wax isugu darto oo baryadii ilaahay lahaa iyo gawracii iyo sujuuddii iyo tawakulkii iyo hawlihii ilahay khaaska la ahaa khalqigiisa aada wax ka siiso layaxbatanna wuu buri oo wuu buri camaluka camalkaagu waa buray waxaad shaqaysatay oo walatakuunanna waad ahaan oo waad ahaan min alkhaasiriina kuwa khasaaray mid ka midaad noqonaysa kuwa khasaaray mid ka mida ayaad noqonaysaa waad khasaari wey macnaha ayib bal ilaaha bal iskaba dhaafe allaha alla keligii facbud caabud oo wa kun waxaad ahaataa min ashaakiriina kuwa shukriya mid ka mid a shukrigu wuxuu keenayaa keligii baa wax ku siiye isaga keligii caabud haddaad wixii uu ku siinayay aada cid kale ku caabudo ama cid kale ku qadarisaay shukrigii baad ka tagtay yani shirkigu waa khilaafu shukri tawxiidkuna waxaan dhihi lahaa yani wax xamdiguna ama shukriguna waxaan dhihi lahaa tawxiidkuna waa muqtada shukri wa shukrigu wuxuu keenayaa inaad ilahay u keliyeesho subxana wa tacala saas maana wma qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama wamaa qadaruu maynan qadarinin allaha alle mayna qadarinin xaqa qadrihi qadarintiisa xaqa ah walxaal baynan qadarinin alardu dhulkii jamiican dhammaantii xaal u yahay qabdatuhu qabashadiisa u yahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wasamaawaatu samaawaadkiina matwiyaatun kuwa la laabay oo la duubay ay yihiin biyamiinihi midigtiisa lagu duubay subxaanaha nasahadiisa wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan kuwan ilaahay iyo khalqigiisa isku garab wada ama ilaahay subxaana wa tacaala carruurta u sheegaya oo ku sheegaya inuu carruur leeyahay ama ilaahayba sifaadkiisa inkiraya kuwaasi ilaahay qadarintii uu mudnaa mayna qadarinin weynayntii uu mudnaa ee uu lahaa ee uu gar u lahaa mayna weynaynin way ka soko dhaceen way macnaha marba haddaad ilaahay iyo khalqigiisa wax ka dhexaysiiso soo ilahay maadan meel kaga dhici saas qadarintuu kaa mudnaa maadan qadarin haddaad ilaahay aflagaadaysood tidhaahdo ab- caruur buu leeyahay qadarintii uu kaa mudnaa maadan qadarin meel baad kaga dhacday allah sifaadkii uu sheegtay iyo magacyadiisa haddaad u diido meel baad kaga dhacdo qadarintii uu lahaa maadan qadarinin waxaan marka gaalada aan noocyadoodu haba kala gedisan noocay dooniba ha noqdeene ilaahay subxaana wa tacaala qadarintii iyo weynayntuu mudnaa ayay meel kaga dhaceenoo isagiiyo khalqigiisiibay isku meel dhigeen khalqigiisiibay la soo simeenoo ay macnaha waxay wax ka dhexaysiyeen saa markay yeelayaan allah subxaana wa tacaala dhulka oo dhan qabashadiisuu ahaaday maalinta qiyaamada ama walardu jamiican qabdatu yowma alqiyama jumla mubtadaa ka dhig yacni dhulkii alla qabashadiisa ayuu ahaaday dhulka oo dhan maalinta qiyaamada alla subxaana wa tacaala waa qabanaya qabdada waxaa la yidhahdaa waa hal shay hal mar markaad shayga cantoobisood gacanta ku qabato way macana dhulka oo dhan gacanta ku qabanaya samaawaadkuna waa la duubayaa oo waa la laabayaa oo alla midigtiisaa lagu laabaya waa maalinta qiyaamada allaha subxaana wa tacaala samaawaadka intaad aragteen le-eh intuu midigtiisa ku qabto sidii gogol la duubay oo kaleeta saa u laabaya dhulka aad aragteenna hal gacana ku qabanaya allaha subxaanahu wa tacaala iyo khalqigiisa miyaa isku meel la dhigaa ma wax isku meel la keeni karo wax dhex mari karaanba oo wax ka dhaxay kara maya saas macna yacni awoodiisa iyo cadamadiisa iyo qadarinta uu mudan yahay iyo meeshay dhigaya wax isla maaha rasuulkeena waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiix wuxuu rasuulku yihi sal lla lay wasalam ama yani saxiixulbuhaariga sida ku sugan nin yahuudiya nabiga u yimi sal lay slam nin yahuudiya markaasaa wuxuu yidhi muxamadow annagu kutubtanada waxaanu ku haynaa buu yidhi alla subxaana wa tacaala samada inuu hal far yeelayo farihiisa mid ka mid dhulkana hal mid buurahana hal mid geedahana hal mid wuu tiriyey markaasuu nabigu sal lay waslam wuu dhoolla cadeeyey wuu qoslay tasdiiqan wa tacajuban tasdiiqan lilxabri ninkaas caalimka reer yahuudeeda warkaa uu yidhi yuu nebigu u bogay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isagoo oo u rumaynaya buu nebigu qoslay sal lay waslam markaasuu aayadan akhriyey wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama wasamaawaatu matwiyaatun biyamiini gacantiisa dhulkuna gacantiisu ku jiraa samaawaadkana midigtiisa lagu duubay uu ku duubaya rabbi subxaanahu wa tacaala marka warkaasi ninku sheegay yahuudiga ee kutubtii hore ku yaalay rasuulku waa taqriiriyey salawatu rabbi wasalamu caleyh aayadduna waxay kutusaysaa rabbi inuu gacan leeyahy yani waxa weeyaan gacantiisuna gacmihiisuna ay gacantiisuna midig baa weliba la siiyey midig wakiltaa yadayhi yamiin waa ka xadiiska nabigu sal lay slam ohanay labadiisa gacmoodba waa midigo waxaa laga wadaa yani khalqiga midigta iyo bidixdu way kala xoog badan yihin bidixda mar walba naqsi baa ku jira dhimanaan oo way tabar daranta laakiin rabbi labadiisa gacmood nabigu wuxuu ina leeyahay ayagu waa wada midig oo waa isku xoog sida bidix iyo midig inagu aanu leeha oo kaleeto ma aha waxay nusuustu kulligeed isku raacsan tahay rabbi subxana wa tacala inuu gacmo leeyahy bal nusuustu waxay isku raacaysaa rabbi subxaana wa tacaala inuu fara leeyahy inuu luga leeyahy inuu weji leeyahy sifaadka noocaasoo kale sifaatu daadka la yidhaahdo sidaa qur-aanka iyo sunnadu u sheegeene nebiga iyo salafka aan uga dhaxlay baan u daynayna halkaa u dhaafimayna waan rumaynaynaa inay jiraan laakiin isla markaa waxaan sugaynaa khalqiga sifaadkiisa iyo sifaatka ilahay isuma eka laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir ilaahay khalqi shabaha ma jiro hadduu nolol sheegtay ta khalqiga oo kale ma ah maqal hadduu sheegtay ta khalqiga oo kale ma ah arag hadduu sheegtay ka khalqigoo kale ma ah gacan hadduu sheegtay ta khalqigoo kale ma ah waa tu isaga u qalanta wey sida daatadiisu inooga qarsoon tahay baa sifaadkiisuna qaabkiiyo kayfiyadaad u yaallaan inooga qarsoontahay ma gelayn laakiin maxaan sugaynaa siduu ilaahay isugu sheegay rasuulkiisa ugu sheegay salafkii looga dhaxlay saasaan u sugaynaa mana diidayno diidadooda sifaatkaa la diidana ilahay bay meel kaga dhac ku tahay subxana wa tacala wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi kuwa waxaa ka mida kuwa ilahay sifaatkiisa inkaray subxana wa tacala sida jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo qolyahaasoo dhan ilaahay qadarintii uu mudnamayna qadarinin subxana wa tacala saas way macana maxaa yeel sifaatka ilahay bay diideen allana haddii sifaatkiisa loo diido cad dambuba soo baxayaa cadam waxaan sifa lahayn oon tilmaan lahayn waa waxaan jirin waa kauu leeyahay shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wax yani waxay ka carareen wax ka khatarsan bay ku dhexeen waxay islahaayeen waxyaalaha jooga ilaahay inuu shabaho oo u ekaado ka dagaalama markaasaa waxay ku shabaheen bu ihi macduumaadka waxyaalahan jirin bay ku shabaheen bui ficlan saas sifa male ilaahay ma jiray ka dhigan tahay maana saas weya wamaa qadaruu maynan qadarinin allaha alla maynan qadarinin xaqa qadrihi qadarintiisa xaqa ah qadarintiisa xaqa ee uu mudan yahay maynan qadarinin markay cid kale la caabudeen oo garab dhigeen ama waxyaalahaas iyo aflagaadooyinka ay ku sheegeen waalardu dhulkeeda jamiican dhammaantii xaal u yahay dhulku qabdatuhu alla qabashadiisa wey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada gacanta ilahay buu ku jira subxana watacala alla qabanay waasamaawaatu samaawaatkiina matwiyaatun kuwa la laabay wey oo la duubay biyamiinihi midigtiisa subxaanahu nasihidiisa alle uu nasahan yahayo yani waxyaabaha meel kaga dhacaas ay meel kaga dhacaya waa ka nasahay shariiga ay u samaynaya waa ka nasahay caruurta waa ka nasahay naqsi o dhan buu ka nasahay wa tacaala wuu kor ahaaday wa tacaala alla wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan waxyaalaha ay la wadaajinaya ku garab wadaanna ilahay waa ka sarreeya subxana wa tacala wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaa allah uma nufiqa fiihi ukhra faida hum qiyaamun yanduruun halka waxaa laga gudagalay adduunyadan markii la dhaafo oo degmadan hadda aynu degannahay laga tago degmada dambe la tago oo aakharo maxaa dhici doona wa nufiqa waa la afuufay fi suuri suurkiibaa la afuufay buurkiibaa la afuufay oo fasaciqa waxaa suuxay oo dhintay wey man makhluuqaat fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo waman makhluuqaat fi lardi dhulka dhexdiisa ku sugan ilaa man cid mooye shaaa uu doonay allahu alla uu doonay ciduu alla doonay mooye intii kaloo dhan waa la wada suuxayo waa la dhintay uma kadibna nufiqa waa la afuufay fiihi suurkii ukhraa mar kala la afuufay fa idaa markaaba hum khalaa'iqdii qiyaamun kuwa taagtaagan weye oo yanduruuna fiirinaya waaba daawanayaan wa ashraqat way iftay way iftiimtay alardu dhulkii wuu iftiimay binuuri rabbihaa rabbigeed nuurkiisa ayay ku iftiimtay arladii wa wudica waa la dejiyey alkitaabu kitaabkiibaa la dejiyey oo lasoo dhigay wa jii-a waa lala yimid binnebiyiina nebiyadii baa lala yimid washuhadaau iyo markhaatiyadii washuhadaai iyo markhaatiyadii baa la keenay waqudia waqudiya waa la kala xukumay baynahum dhexdooda bilxaqi xaq baa lagu kala xukumay walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyninoo nin la dulmiyey uusan jirin macnaha wawufiyat waa la oofiyey kullu nafsin naf walba waa loo oofiyey maa camilad waxay camal fashay walxaal hum wahuwa isagu aclamu wa huwa alle aclamu midkii ogaansho badan weeye bimaa shayga yafcaluuna ay falayaan suurkii baa la afuufay waa makhluuq makhluuqaadka ilaahay ka mid a oo loogu talagalay markuu malagu afuufo israafiil wixii noola ah inuu dhinto oo samaawaadkii dhoolka jooga suurkii baa la afuufay saan soo sheegnay nebigu inoo sheegay sal ly slam haddaba waaba diyaarsan yahay heegan buu ku jiraa idan unbuu sugaya malagii afuufi lahaa waa isdiyaariyey waa foorarsaday afku gashaday keliya in la yidhahdo ku dhufo unbaa u laaba sidaa rasulka inoo shegay salawatu rabbi waslamu caleyh suurka malka la afuufo waxaa suuxaya oo naftu ka dhacaysa makhluuqaadka samaawaadka iyo dhulalka jooga oo dhan ilaa ciduu alla doonay mooye ilaa man shaa allah yay yihiin culimada qaar waxay leeyihiin qaar waa nebi muusey leeyihin oo xadiiskiiba ku fasiraya nabigeena sal lla lay slam uu leeyahy suurka marka la afuufo ruuxa ugu horeeya ee soo kaca anigaa noqon doona bui markaasaa waxaan arkayaa buuhi nebi muuse oo ku dhegan carshiga ma garanayo buuhi masuuxdintiibuu ka badbaadayo tii yani waxa wey waagii intuu adduunyada joogay baa isaga yani abaal looga dhigayo tan waa laga badbaadiyey mise hortay buu soo kacay oo soo miirsaday ma kala garanaya bu nabig sal lay slm marka waa nebi muuse qaar baa kufasiray qaar waxay leeyihiin maehe waa malaaigta qaar ka mida malaaigta qaar ka mid oon dhimanaynin bay qaar ku tilmaamaya qaar waxay leeyihin mahe waa shuhadadii oo waa dadkii ilahay dartii loo dilay adiga qaarba sibay macnaha odhanaya laakiin ilaa man shaa allah cid uu alla doonay waxaa macnaha ka muuqata cid aan ayagu suuxdintaa gelaynin inay jiraan oo makhluuqa ka mida macnaha mar labaad baa la afuufaya nafqigaa hore marka waa kii adduunka lagu gabagabaynayo waa kii adduunka lagu gabagabaynayo adduunka lagu khatimayo mar labaad baa la afuufaya mar labaad markii la afuufo faidaa hum qiyaamun yanduruuna markiiba si deg deg ah waaba taagtaagan yihiin afuufistaaba bimujarad la afuufaba wayba taagtaagan yihiin yanduruuna weliba waxbay fiirinayaan waa dhamaystiran indhahoodii iyo jirkoodii iyo waaba ka macna waa dad wax daawanayaba waxa meesha ka jira ayay fiirfiirinaya dhulkii marka waxaa la joogaa maxkamadda lagu qaadi lahaa maxkamadii baana la qaadayaa dhulkii ayaa iftay buu rabbi subxaana wa tacaala dhulka ifay dhulkii yani dhulka aakharo weeyaanoo maxkamadda rabbi subxaana wa tacaala ay ka dhacayso addoommada lagu kala xukumayo dhulkii marka wuu ifay nuurka ilaahay buu ku ifay binuuri rabbiha nuurka rabbi muxuu waa nuur ilahay leeyahay subxana wa tacala xadiidka saxiixe saxiix muslim ku yaalla min xadiidi anas waa ka nabigu yuri sal lla alay waslam xijaabuhu nuur law kashafahu laaxraqat subuxaatu wajhihi mantahaa ilayhi basaruhu min khalqihi buu nabig sal ly slm allah subxaana wa tacaala iyo khalqigiisa waxa kale xijaabaya u dhexeeya waa nuur nuurka wejigiisa ka baxaya alle subxaana wa tacaala haddii uusan jiri lahayn nuurkaa kale xijaabaya rabbi iyo khalqigiisa u dhexeeya nuurka wejigiisa ka soo baxayaay cid kasta uu gaadho oo khalqiga ka mida wuu gubi lahaa waaba dhalaali lahaynba laakiin maxaa ina kale xijaabaya iftiinka nuur kalaa jiro ilaahay subxana wa tacala xijaabkiisa ah nuurkaa rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay bay marka dhulkii ku iftiimaya wa ashraqat ilardu binuuri rabbiha qoraxina ma soo bixin dayaxna ma soo baxayo laanna qoraxdiina ida shamsu ku wirad iyadoo dhanba waa la duubaya dayixiina waa la madoobeynaya labadoodaa laysu geynaya iftiin xaggee ka imaanaya marka waa iftiin kale marka labadaa iftiinkoodii adduunku ku ekaa dhammaan iftiin rabbaani ah ayaa dhulku ku ifaya dhulku markuu ifana wa wudica alkitaabu kitaabkii baa la dejinaya kitaabkaasi waa diiwaankii lagaa soo diyaariy wey faylkii malaaigtu kaasoo qortay baa laga wadaa ee camalkaa ku qornay nebiyadii baa la keenaya waa markhaatiyadii waxaa loo baahan yahay eedaysanaha marka maxkamadda la keeno soo yani ribood laga soo qoray ma jiro waa in ribood qoran la keeno riboodkana maxaa daba socda markhaatigii ku markhaati kici lahaa sooma wajii'a binnabiyiina washuhadaa waa markhaatiyadii maxkamadda kugu markhaati kici lahaa nebiyaduna nebi walba ummadiisuu ku markhaati kacayo shuhadaduna ruux kastay ku markhaati kacayeen ruux walba markhaatigii ku markhaati kici lahaa markuu waxaan inkiroo diido eedda lagu soo eedeeyey markhaatigii baa meesha jooga oo kugu markhaati kacay shuhadadaasi iyay yihiin shuhadadaasi culimada qaarkood waxay leeyihin waa waa malaa'igtii soo qortay oo dembiga kaasoo qortay wey wa jaa-at kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid midna dabaduu ka wadaayo wuu kaxaynaya midna waa ku markhaati kacaya waa malaa'ig qaarna waxay leeyihin culimada ka mida ma ahee shuhadada hadda aayadani sheegaysa waa ummadda nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh oo ummadaha kale ku markhaati kacaysa waxaana kusoo marnay macahaas wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas ayaguna waa shuhado shuhadada waxaa kaloo iyagana qaarkood ay ku fasirayaan kuwii ilahay dartii loo dila dagaalada ku dhintay adiga labada macnee hore ayaa fiican ama ummadda nebi maxamedna ummadahay ku markhaati kacaysa ummad walbana nebigeedii baa imaanaya oo ku markhaati kacaya markhaatiyadii baa imaanaya malaa'igtiina waa imaanaya markhaatiyada markhaati oo dhan baa imaanaya haddii markhaatiyadii yimaadeen diiwaankiina la keenay maxaa laaban marka waqudiya baynahum bilxaqi waa la kala xukumay marka xaq xaq baa lagu kala xukumay wahum laa yudlamuuna ninna la dulmin maayo ninna wuxuu soo shaqaysto wanaaga laga duudsin maayo wuxuusan la imaaninoo dembi ana dusha laga saari maayo nin walba intii uu la yimid unbaa la siinaya oo lagu abaalmarinaya way macana wawufiyat kullu nafsin maa camilat waa lasii caddeeyey naf walba waxay shaqaysatay baa loo dhammaystiray oo loo oofiyey si dhammaystiran baa loo siinaya allana subxaana wa tacaala waxay samaynayeen isagaa u ogaansho badnaa halkaa waxaa imaanaysa arrin la soo diyaariyey keliya laguma xukumine cilmiga ilaahay oo uu wax walba la socdayna meeshuu yaalaaba wa huwa aclamu bima yafcaluuna waxba kama qarsoona ilahi subxana wa tacala laakiin markhaatiyadan iyo diiwaankan iyo waxan oo dhan maxaa loo keenaya addoonkaa la doonaya in la qanciyo in la qanciyo oo lagu qanciyo khaladkan inuu galay abaalkanna uu leeyahay markuu qanco kadib baa cadaabka la geynaya ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yani aada ugu cudur daarayaa addoonkiisaasuu doonayaa isagoo tirsanaya gardarro ama xaqdarro tirsanaya in la cadaaba lama doonayo mar uu qancay oo uu ku qancay inuu khaladkan leeyahay cadaaladna lagu xukumay baa la odhanayaa kaxeeya marka saas man saas daraadeed baa diiwaankii la keeni markhaatiyadii baa la keeni intaasoo dhan inuu inkiri doonana waan soo marnay sooma waxaasoo dhan inta la keeno yuu dhihi doonaa ilahay soomaadan ballan qaada inaadan inaan lay dulmiyeynin ha hadda maanta markhaati aan naftayda ahayn ma ogoli markhaatiyana adigu aad keensatay iyo waxa lasoo qoray iyo ma ogoli maxaad rabtaa naftayda haygu markhaati kacdo markaa un baan qor ogolanaya markaan soo marnay marka in afka laga xidhayo xibnuhooda markhaati kacayo markaasuu garawsanay kaxeelaya marka saas wey maana ayib wanufiqa waa la afuufay fi suuri suurkii baa la afuufay buurkii baa la afuufay fa saciqa waxaa suuxay oo dhintay baa laga wadaa man makhluuqaadkii fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo waman makhluuqa fi lardi dhulka dhexdiisa ku sugan ilaa man shaa allahu ciduu alla dooray mooyaane ibnulqayim caleyh raxmatullaahi iyo culimmada tafsiirka qaar ka midoo la socda waxay leeyihiin meeshan suurka la afuufayo iyo marka labaadee la afuufayo labaduba waa banka qiyaamaday leeyihiin ma aha kii adduunyada lagu gabagabaynayo iyo kii labaadee lagu soo kacayo o lagu soo noolanayo maaha ee qiyaamada marka la tago oo rabbi uu u yimaado kala bixinta addoommada markaasay khalaa'iqdu wada suuxayaan wanufiqa bisuuri fasaaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaa allah uma nufiqa fiihi faidaa hum qiyaamun yanduruuna mar labaad baa la afuufaya suuxdintii ay galeen bay marka kasoo baraarugayaan waa qiyaamadii uun laakiin kuwii hore ma aha sida culimada raba maray wanufiqa waa la afuufay fi suuri suurkii baa la afuufay fasaciqa waxaa suuxay oo dhintay man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man cid mooyaane shaa allahu alla uu doonay oo makhluuqa qaar ka mid a ayaa ka muuqda inay yani ay ka baxsan yihiin uma kadibna nufiqa waa la afuufay fiihi suurkii ukhraa mar kale ayaa la afuufay faidaa markaaba markii la afuufayba hum iyagu qiyaamun kuwa taagtaagan weeye oo yanduruuna fiirinaya dhinacyaha iyo waxyaabay fiirfiirinayaan oo daawanayaan yani waa dhammaystiran yihin mana si dhamaystiran bay usoo kaceen wa ashraqat way iftiintay alardu dhulkii way iftiintay ardulmaxshar wey binuuri rabbihaa rabbigee nuurkiisay ku iftiintay ee qorax iyo dayax ma ah wa wudica waa la dejiyey alkitaabu kitaabkiibaa la dejiyey oo la keenay waa diiwaankii camalkaa ku qornaa wajii'a waa lala yimid binnabiyiina nebiyadiina waa lala yimid iyo washuhadaai markhaatiyadii nebiyadiina waa la keenay markhaatiyadiina waa lala yimid wa qudiya waa la xukumay baynahum dhexdooda bilxaqi xaq baa lagu kala xukumay la kala saar nin walba go-aankiisii baa gacanta laga geliyey gartiisii lasi walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn ama wahum iyaga laa yudlamuuna la dulmin maayo aba yeertee kardara meesha kama jirto wawufiyat waa la oofiyey kullu nafsin naf walba waxaa loo oofiyo si dhammaystiran loo siiyey maa camilat wixii ay shaqaysatay iyadoo waxba laga dhimin wa huwa alle aclamu midkii ogaansho badan weeye bimaa yafcaluuna waxay falayaan waxay faleen iyo waxay falayaan rabbi subxaana wa tacala looga sheekayn maayo isagaaba ogaa oo la socday macnaha wasiiqa aladiina kafaruu meeshii haddii maxkamadii dhacday oo nin walbaba la guddoonsiiyey xukunkiisii oo gartii la qaaday soo in la kala dareero maa bankii baa lagu kala dareeraya marka fariiqu wa fariiq la kala bax nin walba jid buu qaaday waa ka marka wasiiqa waa la kaxeeyey alladiina kuwii kafaruu kufriyey ilaa jahannamo jahannamo xaggeeda loo kaxeeyey zumaran xaalo ay koox koox yihiin xataa idaa jaa-uuha markay yimaadeen jahannamo markay yimaadeen o soo dultaageen ayaa futixad la furay abwaabuhaa ididaheedii baa la furay wa qaala waxaana la yidhi lahum iyaga wa qaala waxay yidhaahdeen lahum ayaga waxay ku yidhahdeen khasanatuhaa jahannama yacni khasnad hayayaasheeda kuwii khasnadeeda hayay ee waardigeeda ahaa waxay ku yidhaahdeen alam ya'tikum soo idinma imaanin rusulun rusul soo idinma imaanin rusushaasoo minkum idinka idinka mid oo macnaha bashar sidiinoo kale ah rusushaasoo yatruuna akrinaya calaykum korkiina aayaati rabbikum rabbigiin aayadihiisa idinku akrinaya oo wayundiruunakum idiin digaya liqaa'a yawmikum maalinkiinan kulankiisa idinka digaya haadaa ee kan ah war rusushaasoo idinma imaanin maxaa idinku dhacay say wax idinka noqdeen qaaluu waxay dhahdeen balaa iskaba dhaaf inayna noo imaanin waa noo yimaadeen walaakin laguse noqoyey xaqat waxaa xaq noqotoo sugnaatay kelimatu lcadaabi cadaabka kelimadiis ayaa calal kaafiriina gaalada korkooda ku sugnaaday bay dheheen kelimadii ilaahay oo ah inaan jahannamo uu buuxinayo kelimadaasaa korkanoo ku sugnaatay bay dheheen macnaha qiila waxaa la yidhi markaa udkhuluu gala abwaaba jahannamo jahannamo iridaheeda gala khaalidiina xaala atiin kuwo ku waaraya fiiha jahannamo dhexdeeda fa bi'sa waxaa baas lahaaday maswa lmutakabbiriina kuwii iskibriyey markay adduunka joogeen makaanu nagaadigoodiiyo meeshay ku waarayaan midaasaa baas lahaatay bu rabbi subxana wa tacala koox halkaasaa la mariyay waa gaaladii iyo intii gaalada baxsanayd kuwii gaaloobay waxaa la yidhi jahanamaa loo kaxeeyey dabadaa laga wadaayo malaaigtaa la odhanaya dareeriya jidkii jaxiime iyo jahanama baa lagu kaxaynaya lagu aroorinaya waa koox koox markaas yani waxay isula socdaan guuto guuto siday dembigoodu uu isugu nooc ahaa yani mujrimiintii waaweynaa waa gruub waa israacinaya kuwa kuwa kusoo xigay waa la israacinaya gruub kaleeta a meel ahoo qolo maalan waxa weeye dunuubta sidii ay kala ahaayeen maalan qoladii zinada qoladii dulmiga dadka qoladii shirkiga sidii ay yani isu lahaayeen ayaa laysu raacinaya guruub guruub iyagoo aba xagga jahanama loo kaxaynaya markay jahanamo yimaadaan ayaa albaabada loo furaya markii hore ma furayn ogow waxaa ka gedisan muminiinta aayaadka soo socdee tilmaami doona ayagu muminiintu waxay tegi doonaan jannadiio albaabadeedu ballaqan yihiin laakiin qoladan jahanamo gelaysa ayagu jahanamo markay iriddeeda istaagaan markaa unbaa iridda la furaya yani waxa weeyaan waa nooc adiga maalan marka ruuxa la xidhahayo o kaleeto xabis la gelinayo marka la xidhayo haddii iridoos furan meel fog inta laga soo kaxeeyo sida loo soo wado iridda gudaheeda iyo mar hadduu arko wixiiba wuu sii arkayoo dee waxa meesha yaallaba wuxuu yahayba wuu sii ogaanay laakiin haddii iridda inta loo laabo uun la soo istaajiyo intaa waxaa qalbigiisa ku jira talo maxaa kaaga soo boodi doona meesha sooma fag waa lagu tuuraya markaasa qab haddana iridda waa la xidhaya saas iriddu ma sii furnaa ta kale cadaabka jahanama lama doonayo cadaabku inuu ka kala fudaado oo wax yan ay ka neefsato ilaan haddii ka hor lasii furo inay neefsato oo yani wax ka neefsadaan baa suroobi karaysa ma ahe waxaa la rabaa iyada oo isku idil oo isku yani waxa weeye isku daboolan oon waxba ka bixin in la geliyaa la doonaya riddaa la furaya waa lagu tuuraya macana sidaas weya markay galaan ayaa malaa'igtii naarta khasnadaheeda haysay khasanada waxaa la yidhahdaa kuwa furayaasha haya ee waardiyayaasha ee xilka haya kuwiibaa waxay ku odhanayaan war miyayna rusul idinka idinka midoo bini aadan idiin imaanin kuwaasoo aayadihii ilaahay idinku dul akhriya oo maalinkiinan maalinkan hadda la joogo kulankiisan idinka diga oo iska ilaaliyo nimayo isjira idin dhaha wax idin waaniyo idin caqli celiyaba soo idinma imaanin oo rasuul ah markaa waa tiranaya waa noo yimaadeen laakiin xaqat kelimatu lcadaabi cala alkaafiriin kelimada ilaahay subxaana wa tacaala gaalay ku kor noqotayo yay ku xaq noqotayo annaguna gaalaan ahay kelimadii ilaahay ahayd inay in la cadaabayo gaalada kelimadaasaa korkanaga ku sugnaatay sidaas daraaddeed rusushii noo timid waxba ka qaadan weyne kelimadaasaana noo soo yani waxa weeyaan yani dushannada ku sugnaatayoo sidaasaanu ku nimid wey macnaha markaasaa waxaa la leeyahay gala naar naarta jahaname iridaheeda gala idinkoo ku waaraya waxaa baas lahaaday kuwii iskibrin jiray adduunka markay joogeen maswahoodi iyo makaanu nagaadidooda waa jahaname e meeshaasaa baas lahaatay buu rabbi subxana wa tacala wasiiqa waa la kaxeeyey alladiina kuwii kafaruu kufriya ilaa jahaname jahanamo xaggeedaa loo kaxeeyey zumaran xaalo ay guuto guuto yihiin ama kooxkoox yihiin xataa idaa goortii jaa-uuhaa jahanamo ay yimaadaan futixat waa la furay abwaabuhaa iridaheedii baa la furay wa qaala waxayna yidhaahdeen lahum iyaga khasanatuha waardiyayaashii ama khasnad hayayaashii naarta ayaa waxay ku dheheen iyaga alam ya'tikum soo idinma imaanin rusulun rusul oo minkum idinka idinka mid oo bini aadan ah oo idinka idinka dhashay idinkoo kale ah rusushaasoo yatluuna akrinaya calaykum korkiina aayaati rabbikum rabbigiin aayadihiisa idinku akrinay aayadihii ilaahay soo dhiibay idinku dul akriya oo wayundiruunakum idiin digaya liqaa'a yawmikum maalinkiinan kulankiisa haadaa ee kan ah maalinkiinan hadda aad joogtaan kulankan dhacay iyo sida wax u dhaceen idinka sii digo iska ilaaliya idin yidhaah qaaluu waxay yidhahdeen balaa iskaba dhaaf inayna noo imaanin noo digin iska badaayo waa dhacday waa noo digeen walaakiin lagusa noqoyo balaayo meeshay ka dhacday waxay ahayd xaqad waxaa sugnaatay kelimatulcadaabi cadaabka kelimadiisii oo la amla-ana jahannama ah kelimadiisiibaa sugnaatay calalkaafiriina gaalada korkooda ayuu ku sugnaatay kelimadaasaa xaq noqotay oo khaatumo xum iyo gaalnimaan kusoo dhibanay cadaab baana noo waajibay oo ilaahay agtiisa looga qornaa way macna qiila waxaa la yidhi udkhuluu gala abwaaba jahannama jahannamo iridaheeda gala khaalidiina xaalaad ku waaraysaan fiiha jahannamo dhexdeeda fa bi'sa waxaa baas lahaaday matwa lmutakabiriina kuwii iskibriyey makaanu nagaadigooda iyo meesha ay gelayaani ayaa baas lahaadee waa jahaname intaasi waa qoladii cadaabka loo xukumay oo galada ahaa iyo intii raacsanayd wasiiqa waa la kaxeeyey aladiina kuwii ittaqow baqay rabbahum rabbigood ka baqay ila aljannati jannada xaggeeda loo kaxeeyey zumaran xaal ay ay kooxkoox yihiin iyagoo guuta guuta ah xataa idaa goortii jaa-uuha jannada jannada ay yimaadaan walxaal futixad la furfurayba abwaabuhaa iridaheedii lasii furfuray markay yimaadaan hee dakhaluuha way gelayaan jawaabtiina waa la cadfay yani waxaa loo cadfay litacmiim wa qaala waxayna yidhahdeen lahum iyaga khasanatuhaa jannada khasnad hayayaasheediibaa waxay ku yidhaahdeen salaamun nabadi calaykum korkiina ha ahaato tibtum waad wanaagsanaateen ee fadkhuluuhaa gala jannada khaalidiina xaalatiin kuwa kuwaanay wa qaaluu waxay yidhahdeen markay jannada galeen alxamdu mahad lilaahi ilahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo sadaqanaa noo run sheegay wacdahu yaboohiisa loogu run sheegay oo wa awratanaa na dhaxal siiyey alarda dhulka na dhaxal siiyey oo dhulka jannada dhulkana na dhaxal siiyey natabawa'u xaale aanu degayno min aljannati jannada xaggeeda aan ka degayno xaytu nashaau meel alla meeshaan doonno fa nicma waxaa nicmo lahaaday ajru lcaamiliina kuwii shaqaystay ajirkooda ayaa nicmo lahaaday gaaf iyo kala dheeris oo lama kala tegin marka halkaasaa lagu kala bixi doonaa kala baxa khatarta amidkaa isaga wey adduun lagu kala baxay ama lagu kala fiicnaaday macno male laakiin kala baxa aan kabashada lahayn oo ninkii dhacayna uu dhacay ninkii baasayna uu baastay waa midkaa isaga wey dadkii alla ka baqi jiray oo ka cabsan jiray oo cadaabkiisa iska ilaalin jiray waa la kaxeeyey jannada xaggeedaa loo kaxeeyey ayagoo gurub gurub ah laftooda waa guuto guuto sidii ay u qaybsanaayeen adduunka markay joogeen iyo acmaashoodii kolba heerkii ay ahayd bay isula socdaan saas way macanaa yani waxa weye rusushii sidiiqiintii shuhadadii saalixiintii wahaakada saasay macnaha isu raacsan ayib xataa idaa jaa-uuha markay yimaadaan oo jannadii ay yimaadaan ayadoo lasii furay soma ayadoo lasii furay adiga markaad ruux marti qaadayso ruuxuna agtaada qiimo ku leeyahay oo intaad sooriye u samaysa aada marti qaado markuu suu u soo socdo iridda markuu madaxa ku dhufta lagama furo laakiin maxaa la sameeya horey baa loo sii furaa iriddu waa inay ballaqnaato sooma ilan soo dhawayn baa ku jirta iriddu waa sii furan tahay calashaani wax weeye soo dhawayn iyo maamuus dheeraada wey macnaha laakiin ruuxii markuu saa isu soo taagay iridda in la furaaye waxoogaa waxaa ku jirta qadarin la-aan baa ka muuqata macnaha marka iridahoodu iyaga waa sii furan yihiinoo horey baa loo sii furaya mufattaxatan lahum labwaab waa inagii soo mara waa la sii furaya ayib markay yimaadaan bay gelayaan malaa'igtii baa la hadlayso waxay ku leeyihiin salaamun calaykum tibtum nabadgelyo korkiina ha ahaato waad wanaagsanaateene dad adduunkana fiicnaa baad ahaydeen maantana beertaad beerateen midhaheedii baad goosanaysaanoo waad fiicnaateen gala jannada idinkoo ku waaraya la odhanaya markaasay nicmadaa markay barwaaqadaa dhex fadhiistaan bay ilahay u mahad celinayaan alxamdu lilahi aladii sadaqana wacda waxaa ammaan iska leh iyo mahad allaha subxaana wa tacaala noo rumey noo run sheegay yabohkiisa loogu run sheegay oo noo hirgeliye wey noo fuliyey yabohu adduunyada loogu yabo ilan hadda yaboha unbaynu haysanaa sooma hadda waxaynu haysanno waa yabo haddaad dadaashaan jannaan idin geenaya waa idiin naxariisanaya wixii markaad dhex tagto ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala yabohii adduunka uu kugu siiyey hirgelintiisii iyo fulintiisii wey allihii noo fuliyey oo noo xaqiijiyey allahaasaa mahad iska leh oo dhulkan jannadana na dhaxal siiyey jannada meel alla meeshaan doonno xaalo aanu ka degayno xagga aad oo xagga aad maxaad janno ka ogta adig jannada mansilada ugu hooseysa ninka ugu sadyar dadka jannada gelaya ugu sadyar adduunyadan oo tobanlaabkeed lagu daray buu leeyahy adduunyo oo dhan wax yaallay oo tobanlaabkeed lagu daray ninka jannada ugu sadyar baa iska leh sooma marka yani natabawa minha xayu nashaa meel alle meeshaa doonta deg bawku deeqis yani waxa waaba kaa ballaaranta halkaa hore waxaa la soo yidhi fa bi'sa mahwa lmutakabiriin halkana waxaa la yidhi fa nicma ajru lcaamiliina dadkii soo shaqay ee soo beertay abaalka maanta ay qaadanayaan iyo abaalgudka la siinaya ayaa wanaagsanaaday oo nicmo lahaaday janno ilaah iyo radihiisa way macna wasiiqa waa la kaxeeyey aladiina kuwii ittaqow baqay rabbahum rabbigood ka baqay oo iska jiray ila aljannati jannada xaggeeda loo kaxeeyey zumaran ayagoo guuta guuta ah oo koox koox xataa idaa goortii jaa-uuha ay yimaadeen walxaal futixad iyadoo la furay abwaabuhaa iridaheeda la furay markay yimaadeen dakhaluuha way galeen warkaasay galeen wa qaala waxayna yidhaahdeen lahum iyaga khasanatuha jannada khasnad hayeeyaasheedii iyo malaa'igtii waardiyayaasheeda ahaa waxay yidhaahdeen salaamu nabadi calaykum korkiina ha ahaato nabadgeliyo tibtum waad wanaagsanaateen waa soo dhowayn fadkhuluuhaa jannada gala khaalidiina xaalatiin kuwa ku waaray wa qaaluu waxay yidhahdeen markay galeen alxamdu mahad lilaahi ilahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo sadaqanaa noo run sheegay wacdahu yaboohiisii adduunyada uu noogu yaboohay noo run sheegay oo noo fuliyo oo noo hirgeliyo wa awrasanaa oo na dhaxalsiiye alarda dhulkana na dhaxalsiiye waa dhulka jannada natabawa'u xaalo aanu degayno min aljannati jannada xaggeeda xaysu nashaau meel alla meeshaan doonno aanu ka degayno fa nicma waxaa nicmo lahaaday ajru lcaamiliina kuwii camal falay ajirkoodii abaalgudkooda ayaa nicmo lahaaday bu rabbi yihi subxana wa tacaala adugu marka wakuka waxba lagaama qarinin waxba lagaa waxbana laguma qarinin sidii ay xaal noqon doono saasaa laynoogu bayaaniyey haddii saa laynoogu bayaaniyey nin walbowba meeshaad isgeyn lahayd aday kuu taalla marka ama kuwaa jahanamo loo kaxeeyey gal ama kuwaa jannada loo kaxeeyey gal faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur waktigii beerta la beeran lahaa baynu hadda joognaa barrina abaalkaynu u tegi doonaa iyo qaybtaas iyo qaybsankaasaa la tegi doonaa inta hadda jaanisku kula yaalla marka ka faa'iidayso waktigaaga ha ku ciyaar yaanan lughana kadsoomine ka faa'iidayso oo isdiyaari way macna watara almalaa'ikata xaafiina min xawli lcarshi yusabbixuuna bixamdi rabbihim wa tara waxaad arkaysaa halkaa markaad joogto taraa waxaad arkaysaa almalaaikata malaa'igtii baad arkaysaa xaafiina xaalo ay tahay malaaigtii xaafiina xaalo ay yihiin kuwo wareegsan min xawli lcarshi carshiga hareerihiisa kuwo ku wareegsan iyagoo ah yusabbixuuna xaalo ay tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim rabbigood mahadintiisa lala qabo wa qudiya waa la xukumay baynahum khalaa'iqda dhexdooda bilxaqi xaq baa lagu kala xukumay wa qiila waxaa la yidhi oo laysku raacay alxamdu mahad lilahi ilahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbi u ahaa addoommada marka saa loo kala xukumayo malaa'igta waxaad arkaysaa iyagoo oo carshiga hareerihiisa ku wareegsan xaafiina min xawli lcarshi yacni waxa weeyaan malaa'igtani inay yihiin kuwii carshiga xambaarsanaa waa surayn kartaa malaa'igtii o dhan in yahayna waa dhici karta oo malaa'igta qaar waxaa jira layidhahda xamalat lcarshi xamalat lcarshi qaar layidhahdaa jira oo inoo soo socdo suuradda inoo soo socda ku imaan doona malaa'igtii carshigay ku wareegsan yihiin carshigu waa makhluuqaadka ayuu ugu sarreeya jannaduna jannooyinkuna waxay ku yaallaan carshiga hoostiisa sida hadda samadu inaga inugu tahayee saanqaafka inoogu tahay buu carshigu jannada saanqaaf ugu yahay jannooyinkii baa ka hooseeya malaa'igtii marka waxaad arkaysaa iyagoo carshiga ku wareegsan halkaa markay joogaan xamdiga ilaahay iyo tasbiixdiisay iyagu ku mashquulsan yihiin khalqigaa ilahay doorta bal idinku arka ma daalaan oo kama mashquulaan oo kama gaabiyaan oo kama seexdaan hawshaasay iyagu hayaan yusabbixuuna bixamdi rabbihim khalaa'iqdii waa la kala xukumay arrintii waa dhammaatay maxaa laga wadaa xukumkii hore iyo xukumkan farqiga udhexeey waxa weeye wa qudiya baynahum xukumkii hore wuxuu ahaa intii banka la joogay meesha bannaan ee maxkamaddu socotay go-aankii ilaahay uu soo saarin go-aankii rabbi soo saarin wa qudiya baynahum bilxaqina waxa weeye ninkii janno lahaana jannuu markaa galay ninkii naar lahaana naar buu galay halkaasaana lagu kala qaybsamay oo bas arrintii waa dhammaatay wax lagaga noqonayo ma jiro saas man wax lagaga noqonayo ma jiro waa ka nabigeena sal lay slm xadiidka saxiixa ku sheegay markay ahlu jannuhu jannada galaan ahlu naarkuna naarta galaan baa waxaa la leeyahay ahlu jannow war dadkii jannada galayow markaasay soo hanqaltaagayaan kor bay soo fiirinayaan war dadkii naarta galayo baa laleeyahy markaas iyaguna soo fiirinaya soo qooransanaya ma garanaysaan baa laleeyahay kan waa mawdkii oo wan loo soo ekeysiiyey oo meesha lasoo istaajiyey ma garanaysaanba waa ma garanaynaa muxuu yahay waa kii mawd la odhan jira ma aha malagii ma aha mawdkii waay mawd iyo malag waa kala yahy malakul mawd iyo mawd waa kala yahy mawdkii baa la keenaya garanayo waa mawdkii baa odhanaya meeshaasaa lagu gowracaya markaasaa waxaa la leeyahay ya ahla aljannati khuluudun walaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun walaa mowt intii janno gashayow waa waarid aan geeri lahayn ninkii naar galayowna waa waarid aan geeri lahayn khalaas waqudiya baynahum khalaa'iqdii saasaa loo kala xukumay arrintu dhammaatay marka haddii ay dhammaatay khalaa'iqdii oo dhan xataa kuwa naarta galay ilahay bay u mahad celinaya wa qiila alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiina sababtu maxay tahay cadaalad buu ilahay xukumay subxana watacala soma cadaalad buu xukumay hadduu cadaalad xukumay adiga laftaada cadaaladdu kugu seexatay oo khaladkaagii lagu mariyey haddaad qirsan tahay inaad waxaan adigu la timid laguna qanciyo soo alxamdulilah dhihi maysa qiilada faacilkeeda waxaa loo xadfay bay leeyihin culimmadu oo looga cabiray yani waxa weye siiqat lmajhuul looga cabiray khalaa'iqdoo dhan baa isku waafaqaysa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin maadaama cadaalad ilahay xukumay subxaana wa tacaala haddee ammaan iyo mahad buu iska leeyahay mana wa taraa waxaad arkaysaa almalaaikata malaaigtii baad arkaysaa xaafiina xaalo ay yihiin kuwo wareegsan min xawli lcarshi carshiga hareerihiisa minta zaaida ka dhig siriya tawkiid ka dhig saarto ama waxaad leedahay min xawli lcarshi carshiga hareerihiisa laga bilaabo ayay wareegsan yihin ilaa xaggee ilaa meel ilahay ogsoon yahay loo markaa tusabbixuuna xaalo ay tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim rabbigood mahadintiisa iyagoo la qaba waqudiya oo ku darayow waqudiya waa la xalo kala xukumay baynahum khalaa'iqda dhexdoodii bilxaqi xaq baa lagu kala xukumay cadaalad baa lagu kala saaray wa qiila waxaana la yidhi oo khalaa'iqdii ay yidhaahdeen alxamdu mahadlilaahi ilahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigiisa ahaa cadaaladaas iyo sidaa uu addoommada ugu kala garsooray iyuu ilaahay ku mahadsan yahay subxaana wa tacaala ammaantuna isagaaba iskale mudan bismi illaahi araxmaani raxiimi suuratu haafir suuradan waa suurad makiin xamiim wallahu aclam bimuraadihi bidalika ilahay baa garanaya subxana wa tacala yani waxay la mid tahay xuruuftii goleed bay ka mid tahay suuradaha qaarkood lagu bilaabay tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu min allahi alla xaggiisay ka ahaatay allihii alcasiizi ee qaalibka ahaa alcaliimi ee ogaanshaha badnaa allihii qaafili dembi dembiga midka dhaafa ah wa qaabili tawbi tawbadana midka aqbala ah shadiidil ciqaabi ciqaabtiisu midkay adag tahay ahaa di tawli fadliga u saaxiibka ah allihii di tawli ama fadlisiinta u saaxiibka ah laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye ilayhi xaggiisuuna ahaaday almasiiru ahaanshaha iyo laabadku xaggiisu ahaa kitaabka qur-aanka laga bilaabay war kitaabkan soo dejintiisa xagga ilaahay buu ka ahaaday maxamedna jeefkiisa kalama imaanin yahuudina ma barin yacni basharna ma barin sixirna ma aha ilaahay baa soo dejiyo xagga ilahay buu ka soo degay allaha tilmaamahaa leh casiiz weeyaanoo layskuma taagi karayo haalib wey arrintiisa isagaa u adag caliim weeyo waa ogaansho badan yahoo wax ka qarsooni ma jiro haafili dembi weeyaanoo dunuubta ayuu dhaafaa qaabili tawbi weeyaanoo tawbadda ayuu aqbalaa ciddii u soo noqota gacmo furan buu kusoo dhoweeya shadiidil ciqaabi weeyo ciqaabtiisu way adag tahay kuu ciqaabi maagana ciqaab adag buu ciqaabaa di tawli wey tawlka waxaa la yidhahdaa assacatu walghina waa la yidhahdaa fadligana waa la dhaha yani di tawli deeqtoonaanta u saaxiibka ah ama hodannimada u saaxiibka ahaa ama di tawli fadliga u saaxiibka ahaa oo addoommadiisa ku tafadulo yacni ixsaan u siiya waxyaalo badan oynan iyagu lahayn ama aynan kasbanin saas way macanaha mid xaq lagu caabudo ma jira isaga mooyaane waa xaqa uu inagu leeyahay oo keligii inaan caabudnaa xaggiisaana loo laaban doonaa markii meeshan laga tago isagaa loo noqon doonaayo addoomada kala xukumi doona aayaddu waxay tilmaamaysaa waxyaala laga faaidaysanay ka mid tahay alla subxaana watacaala naxariistiisa iyo mar walba cadhadiisa naxariistiisaa ka badan walu fiirsada sifaadkiisa haafili dembi wa qaabili tawbi waa laba sifo oo ku rajo gelinaya haddii la yidhi dembiyadana wuu dhaafaa towbadana wuu aqbalaa soo dhankii naxariista ma maxaa laga dambaysiiyey shadiidil ciqaabi waa dhankii cabsigelinta maxaa kasii dambeeya laakiin ditawli tafadulka midka u saaxiibka way hal sifo hal sifo oo macnaha waxa weeyaan sifatu yani ciqaab ah ayaa waxaa la dhexgeliyey saddex sifo oo sifaatu raxma ah somal yani waxay kutusaysaa rabbi subxaana wa tacaala mar walba jaanibka naxariistiisa ayaa ka badan oo ka horaysa cadhadiisa iyo ciqaabtiisa subxana wa tacala waa kaan soo marnay wasicat raxmatii maay kula shay sooma fasaaktubha liladiina waa kaynu macnaha kusoo marnay suurat lcarab xadiidka nabigeenuna sal lay waslam wuxuu leeyahay ina allaha kataba kitaaban cindahu fawqa alcarshi ina raxmatii taglibu adabii aw sabaqat adabii waa laba riwaayo kitaab alla agtiisa carshiga korkiisa oo alla agtiisa yaalla carshiga korkiisa ayuu rabbi wuxuu ku qoray naxariistaydu waxay ka tanbadatay canadayda saas wey maanaa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadu iyaga unbaan u jeedin mooye laakiin ruuxii xaggiisa usoo jeedsadaaye yacni ilaahay agtiisa ku qadi maayo saas wey maanaa mahmaa camalkaagu uu yahay haddaanaad ilaahay usoo noqotood soo qaabisho ku qadimaysid ilahay subxana wataala kuna khasaari maysid macna xaamiim tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu waa qur-aanke min allahi alla xaggiisuu ka ahaaday allihii alcasiizi qaalibka ahay oo arrinkiisa uu qaalibka ahay alcaliimi ogaanshaha badnaayo waxba uusan ka qarsoonayn allihii qaafili dembi yani dembiyada midka dembiga midka dhaafa ah aafiri dembi dembiga midka dhaafa ah oo dunuubta wuu dhaafaa waqaabili tawbi tow noqod noqodkana midka aqbala noqodkiiyo tawbadana mid aqbala weeyaanoo addoonkiisu hadduu usoo noqdo kaci dhaaf ma dhaf mahmaa dembigu intuu dooni ha cuslaado hadduu soo noqdaba ilaahay subxaana wa tacaala waa aqbalaya waa soo dhaweynaya allihii shadiidil ciqaabi ciqaabtiisu ay adkayd ciqaabtiisu ay adkaydo ciqaab adag halkaana waa cabsigelin waxaa lagu leeyahay dhanka naxariistu uun intaad fiirisay yayna kula tegin bal dhanka ciqaabtana iyadana jalleec saas maana waa kaan soo marnayo bayna alkhawfi waalrajaa marna waa ina raja iyo hunguri ku galo oo rajadaa iyo hungurigaasi daacadu kugu hogaaminaya iyo acmaasha saalixa inaad badsato marna dhankii ciqaabti iyo cadaabkaad milicsan oo waxay kaa hor istaagaysaa uu kaa celinaya macaasida iyo dunuubtuu kaa celinaya saas maana labadaa khad in loo dhexeeya la doonaya allihii bitawli fadliga u saaxiibka ah ama sacada iyo haninimada u saaxiibka ahayoo addoommadiisa ka kaabsoomay laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye ilayhi xaggiisa ayuuna ahaaday almasiiru ahaanshuhu markii meeshan la dhaafo xaggiisa loo ahaan doono maa yujaadilu fi aayaati illahi ila aladiina kafaruu falaa yakrurka taqalubuhum fi lbilaad qur-aanka soo suuraddu kuma bilaaban kuwa qur-aanka diidan baa laga hadlay maa yujaadilu ma doodo fii aayaati illahi ilaahay aayadihiisa dhexdiisa kuma doodaan ila aladiina kuwii mooyaane kafaruu kufriyey falaa yakrurka yayna ku kadine taqallubuhum gadgadoonkooda fii bilaadi bilaada dhexdeeda ay ku gadgadoomayaan taha ku kadsoomin kadabad waxaa beenisay qablahum iyaga hortood qawmu nuuxin nuux qowmkiisii baa beeniyey waalaxzaabu isbahaysatadii baa beeniyey oo min bacdihim qowmu nuux gadaashooda ahaa wahammat waxay damacday kullu ummatin ummad kasta waxay damacday birasuulihim rasuulkoodii ayay damacday liya'kuduuhu si ay u qabtaan inay qabtaan oy dilaan bay damceen wajaadaluu wayna doodeen bilbaaili baatil bay ku doodeen liyudxiduu si ay u simbirrixiyaan bihi baatilkaasi alxaqa xaqa si ay ugu simbirrixiyaan fa akhadtuhum markaasaan qabtay bu rabbi subxana wa tacaala ee fa kayfa sideebuu kaana ahaa ciqaabi ciqaabtaydisay ahaatay ciqaabtaan mariyaysay noqotay wy maana wakadalika sidaasoo kale sida kuwaasi loo ciqaabay oo kale ayaa xaqad ay sugnaatay kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisu cala aladiina kuwii korkooday ku sugnaatay kafaruu kufriyey annahum iyagu asxaabu naari naarta asxaabteeda inay yihiin kelimadaasaa korkooda ku sugnaatay ilaahay aayadihiisa waxaa uun ka dooda ama ku dooda ku doodiddaa waxaa laga wadaa isagoo oo isku dayaya inuu radiyo isagoo isku dayaya inuu ka hortago waxaa dood ka keena iyo muran kuwa kufriyey un haddaad aragto mid qajijeclaynahayo ilaahay aayadihiisa diidan waa un kaafir wey macnaha amaa ruuxu hadduu iimaan leeyahay lana yidhaahdo ilaahay qur-aankiisii iyo aayadihiisii wey miyuu murmaa maya muran ma keenee wuu hogaansaama wuu isdhiibaa markaba macna falaa yaqrurka taqallubuhum fi lbilaadi kuwan gaalada ah gadgadoonka ay gadgadoomayaan oo bilaada dhexdeeda ay ku gadgadoomayaan yayna ku kadinin oo ha ku kadsoomin hamoodin waxoogaagaa gacanta loo geliyey iyo awooddaa la siiyey iyo yacni tijaaradaa iyo ganacsiga iyo halkan tag iyo ka soo noqo iyo teknolojiyada iyo horumarkan adduunka ay ku haystaani intaad ku kadsoonto hamoodin inay xaq ku sugan yihiin yana ku khaldin midaas yacni waa uun keliya waxaa la doonayaa maalmaha ay joogaan waxoogaa in loo raaxeeyo saas way macnaha yani waynu soo marnay oo macnaha waxaa laga wadaa yacni kadsoomidda dadka intooda badan bini aadamku maadaduu aada u jecel yahay ruuxii agtiisa ay maado ku arkaanna qalbigoodu ku weynaadaa ruuxu marba hadduu qalbigaaga ku weynaadana mabdigiisaa kula kumanaada marka ha kadsoomin w ha qiyaas ha uga qaadanina gadgadoonkan iyo awoodan ay haystaan ha moodina in lagu jecel waa uun waxoogaa imtixaanoo maalmaa loo raaxaynayaa kadibna in meesha la dheerfiya ladana gaalnimo ay ku dhintaan macna ha ku kadsoomin baa marka la leeyahy hortood waxaa beeniyey inay sidaa tahay oo waxa la siiyey jacayl loo qaba aysan ahayn inay saas tahay waxaa ku tusaya hortood waxaa beeniyey reer nooc isbahaysatadii ka dambaysay waa ummadihii ka dambeeyey ummad walbana waxay damcdeen rasuulkooda si ay u qabtaan inay qabtaan oo dilaan bay isku dayeen xaqii baatil bayna ku doodeen si ay xaqa meesha uga saaraan yani waxa wey daxdiga waxaa la yidhahdaa bimacnaa simbirixinta yani xaqii bay rabaan inay riixaan oo lugta u fakiyaan baatilkooduna ay meesha soo galo baatilkoodu intuu meesha galo xaqii inay riixaan oo simbirixiyaan bay isku dayeen rabbi wuxuu ilahi subxana wa tacala waan qabtay ee ciqaabtaydiisay noqotay waatmr waxay noqotay wax lala ama kaago hal aan ka reebin bay noqotay sidaa kuwaa loo halaagay oo kale ayaa kelimad rabbiga kelimadiisu waxay ugu sugnaatay kuwa gaaloobay korkooday ugu sugnaatay sidaa ummadihii hore la mariyey gaal kasta waa saas kelimada ilahi baa korkooda ku sugnaatay oo maxay tahay kelimadaas anahum asxaabu naari inay naarta dadkeeda yihiin mana ayb maa yujaadilu ma doodayo fii aayaati illahi ilahay aayadihiisa dhexdiisa kuma doodo ila aladiina kuwii mooyaane kafaruu kufriyey falaa yaqrurka yuusan ku kadinin taqalubuhum gadgadoonkooda fi lbilaadi bilaada dhexooda ay ku gadgadoomayaan ha ku kadsoomi waa dhibka hadda maanta in haysto dad badan ayaa gaalada oo adduunyada hadda ku horumartay oo xogaha muslimiintu markay seexdeen adduunyadii ka midha dhaliyey oo horumar ka sameeyey oo yani intaasaa waxoogaa inta lagu kadsoomay bay dad fara badan qalbigooda hadda waxaa ka buuxa jacaylkooda mabaadi'dooda wadamadooda jidkii ay mareen seed ku mari lahayd seed uga daba tagtaayood u gaadhaa sidaasaa macnaa wax wey ka buuxda qalbigooda falaa yaqrurka taqalubuhum fi lbilaadi war nimankani naar bay geedi ku yihiin wax ku darsanina adigu dad naar hayaan u ah oo usii geedi ah haddaad reerkaaga ku darsato ka war soo ma qalda sax tiknolojiye iyo adduunye iyo horumarin iyo haddii laga faa'iidaysanayo ahlan wasahla wixii waxtar ah laakiin qashinkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo fasaadkoodii iyo mabaadi'doodii hadday kula gumaanaato ka war ood tidhaahdo wallaahi halkanaaba wanaa ka dhow yahay khatarta ugu weyntaas wey falaa yaqrurka taqalubuhum fi lbilaadi waxoogaaga ha ku kalsoonin waa filim berrita dhammaanaya ayb kadabad waxaa beenisay qablahum hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisaa beeniyey iyo walaxzaabu isbahaysatadii oo min bacdihim gadaashooda min bacdihim gadaashooda waa ummadihii ka dambeeyey wahamad way damcday kullu ummatin ummad walba birasuulihim rasuulkoodii bay damceen liya'khuduuhu si ay u qabtaan waa isku dayeen markay muddo la doodahayo marka dambe waxay isku dayeen rasuulka inay dilaan sidii nebi ibraahim iyo nebi rasuul badan laysugu dayay iyo rasuulkeenaba wahamad way damcday kullu ummatin ummad walba birasuulihim liya'khuduuh wajaadaluu way doodeen bilbaaili baatilkoodiibay ku doodeen wixii xumaa ay rumaysnaayeen ayay ku doodeenooy ku murmeen maxay dantay kaliyi maxay liyudxiduu inay simbirixiyaan daraaddeed bihi baatilka alxaqa xaqa inay ku simbirixiyaan tawxiidka iyo khayrka ay rusushu la yimaadeen bay rabaan inay ku simbirixiyaan oo meesha kaga saaraan fa akhadtuu markaasaan qabtay bu rabbi subxana watacala ee fa kayfa sidee buu kaana ahaaday ciqaabi ciqaabtaydu say noqotay wakadalika sidaasoo kale kuwaa sida loo halaagoo kale ayay xaqan ugu sugnaatay kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisi cadaabku cala aladiina kuwii korkooda kafaruu kufriyey anahum iyagu asxaabu naari naarta asxaabteeda inay yihiin annahumta waxaa laga bedelaya kelimada kelimatu rabbika ayaa sugnaatay annahum iyagubaa sugnaatay asxaabu naari naarta asxaabteeda inay yihiin baa sugnaatay taasaa macnaha korkooda ku sugnaatay alladiina kuwa yaxmiluuna xambaarsan alcarsha carshiga kuwa xambaarsan iyo waman duul xawlahu carshiga hareerihiisa yusabbixuuna waxay tasbiixsanayaan way tasbiixsanayaan oo alle ayay nasahayaan bixamdi rabbihim rabbigood mahadintiisa ayagoo ku daray wa yuminuuna waxay rumaynayaan bihi rabbi bay rumaynayaan wayastakfiruuna dembidhaaf bay weydiinayaan liladiina kuwiibay dembidhaaf u weydiinayaan aamanuu rumeeyey oo maxay leeyihiin rabbanaa rabbiga naw wasicta waad waasac noqotay kulla shayin shay kasta raxmatan naxariis xaggeed iyo wa cilman ogaansho xaggii baad ugu waasac noqotay ee fakfir allow dhaaf liladiina kuwii taabuu noqday oo adiga kuu soo noqday oo watabacuu raacay sabiilika jidkaaga raacay kuwa ilaah u dhaaf oo waqihim allow ka ilaali cadaabaljaxiimi jaxiime cadaabkeeda allow ka ilaali rabbanaa rabbiga now wa adkhilhum geli jannaati cadnin waaridda jannooyinkeeda allatii jannooyinkaasoo wacadtahum aad u yaboohday waman cidna geli salaxa wanaagsanaaday oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim xaasaskooda wa duriyaatihim carruurtooda ah innaka adigu anta adigu alcasiizu midka qaalibkaabaa tahay alxakiimu oo xikmadda leh waqihim allow ka ilaali asayi'aati xumaanyaalka ilaahu ka ilaali waman ciddii taqi aad ilaaliso asayi'aati xumaanyaalka aad ka ilaaliso yowma-idin maalinkaa faqad raximtah waad u naxariisatay kaaway midkaad u naxariisatay wadalika kaa oo in xumaantana lagaa ilaaliyo jannaadkaana lagu geeyo huwa isaga ayaa alfawzu liibaantii alcadiimu ee weynaa liibaanta weyn waa midaas ayaadkana waxay tilmaamayaan malaaigta ilaahi subxaana wa tacala qaar ka mid ah oo la yidhahdo xamalat lcarshi carshiga ilahi subxana wa tacaala malaaig haysaa jirta oo xambaarsan yani waxaan utegi doonaa aayad kale wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin hamaaniya sideed baa maalinta qiyaamada carshiga ilaahay xambaarsan taloo ma sideed safba mise waa sideed malag allahu aclam sideed unbaa la yidhi malaa'igta xamalatul carshiga ah iyo xaalkoodaa ilahay nooga warramaya subxana wa tacala waa malaa'ig aada u cagsha badan rasuulkeena xadiid baa ka sugan salawatu rabbi wasalam aleyh wuxuu leeyahy ilaahay wuxuu ii idmay inaan ka sheekeeyo malag ka mida malaa'igta carshiga haya malagaas oo dhegtiisa iyo garabkiisu ay isu jiraan toddoba boqol oo sano inta loo socdo baladuu ka waray waa dhegta iyo garabku intay isu jiraan waa far innaga marka la fiiriyo sooma hadday dhegtiisa iyo garabkiisu toddoba boqol oo sano socodkooda isu jiraan lugihiisa iyo madaxiisu intay isu jiraan yaas wax la yaab lama khalaa'iq ilaahi subxana wa tacala malaa'ig saa u waaweyn oo marka xamalatul carshi ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegayaayo yacni carshiga ilaahay kuwa xambaarsan iyo kuwa hareerahoodaaba oo iyaguna malaa'igta ah waxay u tasbiixsanayaan alle ayay nasahayaan ayagoo weliba u mahad celinay xamdi iyo tasbiix bay hayaan subxaana allahi wa bixamdihi wax kalaba maba cunaanba hawshay hayaani waa intaa subxaana allahi wa bixamdihi subxaanaka allahuma wa bixamdika tasbiixda iyo xamdigaasay ku mashquulsan yihin rabbi bay rumaysan yihiin oo haddayba tasbiixsanayaan garanay inay rabbi rumaysan yihiina maxaa loo yidhi wa yu'miniina bihi yacni waxay kutusaysaa iimaanku wanaagiyo fadliga uu leeyahay saas iimaanku qiimaha uu leeyahay ayay tilmaamaysaa macana waxaa kaleeto shaqooyinkooda ka mid a dadka ay isku mabda'a yihiin oo isku xisbiga yihiin oo isku guruubka yihiin oo dhulka jooga ayay u ducaynayaan oo yay yihiin waa mu'miniinta ilan malaa'igta iyo inagu isku xisbi baynu nahay sooma isku gurub baynu nahay dad walaalo ah oo mabda' walaaleeyey oo yacni kala danqanaya oo wanaagga isla jecel oo wixii dhaba isla necab baynu nahay soo saas ma annagana malaa'igta waan jecelnahay iyaguna waa inay jecel yihiin saas daraaddeed bay inoo ducaynayaanoo xumaanta aan gelaynana waa ka xun yihiin khayrna waa inala rabaan halkaa markay joogaan oo cashigila xambaarsan yihiin dadkana u ducaynayaan waxay leeyihiin rabbi bay u weydiinayaan inuu u dembi dhaafo khaladka ka dhacay ilahu ha u qabanin bay leeyihin ilaahu waa khalad badan yihin waadna ogtahay inay khalad badan yihin ilahu u dhaaf bay leeyihin isaga dhaaf rabbiga now waad waasac noqotay shay kastaad u waasac noqotay oo naxariistaadiiyo cilmigaagaa u waasac noqday wax kaa qarsoonna ma jiro xaalkooda waad ogtahay naxariistaaduna shay walba way qaadaa oo cidhiidhi ma aha ee rabbiga waxaad u dhaaftaay ood u dembi dhaaftaa kuwa soo noqdoo toobad keenay jidkaagana raacay oo qur-aanka iyo sunnada jidkooda maray rabbiga waxaad ka ilaalisaa jaxiimo cadaabkeeda ka ilaali rabbiga now jannooyinka lagu waarageli kuwaasoo adduunka markay joogeen aada u yaboohda u ballanqaaday ma iyaga keligoodba maya ee iyaga iyo intii wanaagsanaatay oo aabbayaashood xaasaskoodii carruurtoodiiyo ilaahu meel isugu gey oo jannada wadagey wey macana rabbiga now bay yidhahdeen maxaa yeelay adigu waxaad tahay casiiska wuxuu maaga aan laga celin karin xakiim baa tahay oo waxaad samaynaysoo dhan xikmad buu ku salaysanyahy rabbiyo waxaad ka ilaalisaa sayiaadka dheh sayi-aadka ka ilaali laba macnoba waa soo gelayaa meeshaa oo waxaa la dhici karta inay leeyihiin adduunka markay joogaan ilaahu xumaanyaalka ka ilaaliyo waafaji inaynan dembiyada gelin ama aakhare markay yimaadeen sayi-aadka ka ilaaliyo cuquubaadka xunxunka ah iyo dembigay galeen cadaabka ka dhashay ka ilaali labada waa noqon karta macana sayi-aadka ka ilaali maalinkaa ciddaad sayi-aadka ka ilaaliso alla waad u naxariisatay liibaanta weynna waa taa bal hadalkaa qiimaha badan arka in inagu isuguma ducayno innaga dhexdeenna isuguma ducayno ducada malaa'igtu inoogu ducaynayso had iyo habeenba ilaahi subxana wa tacala ay inoo weydiinayaan waxaad garan kartaa dadka mu'miniinta eh jidka ilaahay haya siday qaali ilahay agtiisa uga yihiin ma sahlana yacni ilaahay subxaana wa tacaala dadkaas uu doortay ee xushay malaa'igtu inay u ducayso waa hawl ilaahay wato subxana wa tacaala malaa'igta khalqigaas ilaahay uu jecel yahay ee khalqiga ugu dhowaansho badan ee muqarabiinta ah ee carshigiisa xambaarsan ee tasbiixda iyo xamdiga ku mashquulsan inay inoo duceeyaan oo mu'miniinta u duceeyaan hawl ilaahay wato way subxana wa tacala ma qiimo yar buu kula leeyahay marka ruuxa halkaa lagu hayo ee ilaahay looga ducaynaya subxana wa tacala ma kula fududya adig saas macana yacni ruuxa mu'minka ah qaali weeye intuu qaali yahay buu qaali intuu shay qaali yahay buu qaali waa ka xadiiskii aan soo sheegnay marar badan nabigeenu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli mu'min adduunka oo dhan inuu baaba-o zuulo ayaa ilaahay kala fudud ruux mu'mina dilkiisa kacbada oo la dumiyo ayaa ilaahay agtiisa dhaanta ruux mumina inaad disho marka ruuxa muminka waa inaad nabadgeliso oo agtaada uu ka nabadgalo haddaad wax ku tari kartana wax ku tar haddii kaleetana sharkaa ka cesho khaasatan mu'miniinta kuwooda sii xag jiro oo culimada iyo ducaadda iyo dadkaasi yani iyagu safka hore ah ayaga xaalkoodu maba sahlanaba maba sahlana dad baa waxay u fududdahay inay caayaan ama wax ka sheegaan ama aflagaadeeyaan ama zallaadkooda ay dabagalaan oo shaqada uu ka dhigto dadkaa uun inuu macnaha gafafkooda iyo khaladkooda uu uruuriyo meel xun buu wax ka daadiyey meel xun buu wax ka dooday meel khatar ah ayuuna galay dadkaa ilaahay subxaana wa tacaala wax ku biiri naseexa u gudbi wax u tar u kaalme haddaadan intaas samaynayn ha kaa nabadgaleen ciyaar maaha ruux mu'mina oo ilaahay iimaan siiyey sunnada waafajiyey dhulka korkiisa jooga wax fudud maaha saas way macana aladiina kuwa yaxmiluuna xambaarsan alcarsha carshiga xambaarsani iyo waman duulka malaa'igta xawlahu carshiga hareerihiisii yusabbixuuna way tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim rabbigood mahadintiisa iyagoo la qaba iyagoo maadinaya wa yu'minuuna bixamdi rabbihim rabbigood mahadintiisa xaal ay ku dheehan yihiin wa yu'minuuna way rumaynayaan bihi rabbi bay rumaynayaan wayastakfiruuna dembi dhaaf bay weydiinayaan liladiina kuwii bay dembi dhaaf u weydiinayaan aamanuu rumeeyey rabbanaa bay odhanayaan rabbiganow wasicta waad waasac noqotay kulla shayin shay walba raxmatan naxariis xaggeed iyo wa cilman ogaansho xaggii baad ugu waasac noqotay ee fakfir dhaaf liladiina kuwii alla u dhaaf taabuu towbad keenay oo watabacuu raacay sabiilaka jidkaaga raacay waa jidka toosan kitaabkii sunnada waqihim allow ka ilaali cadaaba aljaxiimi naarta jaxiima cadaabkeeda allow ka ilaali rabbanaa rabbiga now wa adkhilhum geli kuwa jannaati cadnin waaridda jannooyinkeeda allatii jannadaasoo wacadtahum aada u yamoohday iyaga iyo waman salaxahum iyo ciddii habboonaata iyaga iyo waman cidna geli salaxa wanaagsanaado oo min aabaa'ihim aabbayaashooda iyo wa aswaajihim xaasaskooda iyo wa duriyaatihim carruurtooda meel baa laysugu geynaya waa la kulminaya innaka adigu anta adigu alcasiizu midka qaalibkaabaa tahay alxakiimu ee xikmadda leh oo shay walba meeshii uu lahaa dhigaad tahay oon la gafin waqihim allow ka ilaali asayi'aati xumaanyaalka ilahu ka ilaali cuquubaadka xunxun ama dembiyada xunxun waman ciddii taqi aad ilaaliso asayi'aati xumaanyaalka iyo cuquubaadka xunxun ruuxaad ka ilaaliso yowmaidin maalinka oo maalinta aakhira ah faqad raximtahu xaqiiqee waad u naxariisatay ruuxa loo naxariistay waa ruuxa maalinkaa cadaabku ka baqahayena laga badbaadiyo jannana la geeyo wadalika kaas huwa isaga ayaa alfawzu liibaantii alcadiimu ee weyneyd liibaanta weyn waa middaa iyada ma aha liibaan wax kale liibaani waa taa ina aladiina kafaruu yunaadowna lamaqtu llahi akbaru min maqtikum anfusakum id tudcauna ila liimaani fatakfuruun ina aladiina kuwa haddii mu'miniintii laga sheekeeyo iyo qiimaha ilahay agtiisa ay ku leeyihiin gaaladii baa laga sheekeynaya ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yunaadowna waa loo yeedhi waa loo yeedhi maalinta qiyamada maxaa loo odhanaya lamaqtu llah ilaahay cadhadiisa id wakti uu idiin cadhooday id tadambe ku booda macnaha siduu isu fulo id lamaqtullahi alla cadhadiisa id wakti uu idiin cadhooday tudcawna laydiin yeedhayay ilaliimaani iimaanka laydinku yeedhayo oo fatakfuruuna aada kufrideen aada kufrinayseen cadhada markaa alla uu idiin cadhooday ayaa akbaru ka weyn min maqtikum cadhadiinna anfusakum nafafyaalkiina aada maanta u cadhaysantihiin qaaluu waxay idhahdeen rabbanaa rabbigalow amastanaa waadna dishay itnatayni laba goor wa axyaytanaa waadna noolaysay itnatayni laba goor factarafnaa qirannay bidunuubinaa dembiyadanadii qirannay ee fahal min sabiilin jid ma jira ilaa khuruujin bixitaan xaggii loo maro anu ka baxna waxaanaan ku jirno jidkaa ma jira jid ma lahaya daliku midkaas kiinaasii lasoo sheegay oo cadaabkaasi saabitun mid sugan ama dalikum kiinaasi biannahu sababku waxa weeye anahu isagu amar iyo shaniyo idaa goortii duciya la baryo allahu alle waxdahu keligii marka la suugoo la baryo kafartum waad kufrinayseen wain yushrak haddii lala wadaajiyo bihi isaga khalqiga haddii wax loogu darana tu'minuu waad rumaynayseen falxukmu xukmku marka lilaahi ilaahay buu u sugnaaday allihii alcaliyi ee sarreeye alkabiiri ee weynaa kuwa gaaloobay waa loo yeeri markay cadaabkaas meesha aakhara intay tagaan ay naartii arkaan naartii markay arkaan ba waxay u xanaaqayaan oy u cadhoonayaan naftooda naftooda u xanaaqayan maxay ugu xanaaqayaan yani waxay leeyihiin ugu xanaaqayaan ila warkaan soo marnay isagaa eed isugu jeedsanaya xubnihii baa is eedeynaya yani waakaan soo marnay yani inkaaru idinku dhacday idinkaabaan idiin doodahaye maxaad saa i yeelsha waakila sooma haddana naftiisii u eedayay oo u xanaaqsay oo u cadhaysay muxuu ugu cadhaysay wuxuu leeyahay nafti yahay balaayo kugu dhacday cadaabkaas maanta adiga marsaba iigu ah cadaabku ka ruwaayay adigaa balaayo doontay bidcaad gashay shirki baad gashay ilaahay baa laguu kari waayey zinaad gashay gaalnimaad dooratay waxaanoo dhan adaa ilaah naftiisii ugu xanaaqsay markaasaa loo dhawaaqayaa waxaa la leeyahay xanaa yani cadhadii alla uu idiin cadhooday markii laydinku yeedhayay iimaanka ee diideen cadhadii laydiin cadhoodo alla uu idiin cadhooday maalinkaa adduunyo ayaa ka weyn cadhada maanta aada naftiina u cadhaysantihiin saas yani adduunka markaad joogteen oo waxyigii iimaanka loo bandhigay iimaanka markii loo bandhigay samayna diiday alla waan ku cadhooday cadhadaa maalinkaa ilaahay u cadhooday iyo maanta markay aakhara tageen cadhaday naftooda u cadhaysan yihiin labadaasaa laleeyahy waa kala wen yihin cadhadii ilaahay maalinkaa idin cadhooday baa ka weyn cadhada aada maanta naftiina u cadhaysantihiin waxay yidhahdeen rabbiga low laba goor baa la dishay labada goor ee dilkaa waxa wey labada goor labada goor ee noolaya garanay oo mid waa midii adduunka aad ku timid midna waa midda dambe marka lagu soo saarayo lagu noolaynayo laakiin labada dhimasho maxay labada dhimasho waxa wey intaan nafta lagu gelinin intaan nafta lagu gelinin wixii ka horreeyey mayd baad ahayd soo ma dhibic mania baad ahayd caddan baad ahay marka hore aan jirin dhibic mania baad ahayd mayd baad tahay weli xinjir dhiigaad tahay mayd baad tahay ma naf baa kugu jirta maya yani waxa way cad hili baad noqotay mayd baad waa lagu sameeyey mayd baad marxaladaa hore mayd baad ahayd sooma ayib naftii baa lagu geliyey adduunkaad timid mar laban haddana soo maydnimadii ku noqon maysa saas labada mayd waa midaas labada nololoodna waa labada nololood waataan kusoo marnay suurat lbaqara haddaad xusuusan tihiin kayfa takfuruuna billah wa kuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum soo laba nololood iyo laba geeriyood maa saas macna labadaasa laga wada ayib waxay leeyihiin rabbigo laba goor baadna dishay laba goorna waadna noolaysay dembiganagiina hadda waa tirsan waxaan diidanahay ma jiro ee jid loo maro ka bixitaan meeshan aan ka baxnaay ma la hayaa fa hal ilaa khuruujin min sabiil jid uun aan ku baxno ma la hayaa yii ma warbaya jid ma jirto saas maana waxaa lagu leeyahay dalikum biannahu idaa duciya allahu waxdahu kafartum cadaabkaa aada gasheen sababtiisu waxa weeye markii alle keligii la baryo oo keligii la caabudo waad kufrin jirteen oo waad diidi jirteen markii ilaahay lala wadaajiyana waad rumayn jirteen markii ilaahay iyo asnaamtiina laysku qabto oo ilihii asnaamtiina baryada laga dhexaysiiyo iyo cibaadada waad soo dhaweyn jirteen oo waad ku u riyaaqi jirteen waa kaan soo marnay waad ku farxi jirteen markii alle keligii laydin yidhahdaba keligiibaaba idin dhibi jirtay keligiiba unbaaba idin dhibi jirtay marka maadaama aad saa ahaydeen oo shirki laydinku laydinka kari waayo tawxiidna laydinku kari waayo sababtaad cadaabku gashan kaa isaga macana saas wey qur-aanku soo isku meel uma socdo alqur'aanu yusadiqu bacduhu bacdan suurat lbaqara markaad ka soo bilo suurat lfaatixa laga soo bilaabo ilaa halkan aan marayno hal aayad ayaad aragteen intaas kitaabkeenu dhageysanayna hal aayad oona ilaahay khalaa'iqdiisa usii mara toos uguma tegi kartaan ama khalqi kale barya ina odhanaysa hal aayada maynaa soo maray inta inoo laabana mari mayno hal aayadoo odhanaysa awliyada barya war qur-aanka waka shirki iyo gaalnimaa doorateen saasaad naarta ugu waaraysa iimaankii iyo tawxiidkii baa laydinku kari waayey saasaad samada uga qadeen saas way macnaha mabdo ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yunaadoona waa loo dhawaaqi lamaqtullahi baa loogu dhawaaqay cadhadii ilaah cadhada alle lamaqtullah alle cadhadiisa naftiina uu u cadhooday id wakti uu u cadhooday tudcawna laydin yeedhayay ilaliimaani iimaanka laydinku yeedhayay oo fatakfuruuna aada kufrinayseen markaa cadhadu alla idiin cadhooday ayaa akbaru ka weyn min maqtikum cadhadiina anfusakum nafsiyaalkiina aada u cadhaysantihiin maanta oo naarta markaad aragteen aada u cadhaysan macnaha qaaluu waxay idhahdeen rabbanaa rabbiganow amadtanaa waadna dishay itnatayni laba goor wa axyaytanaa waadna noolaysay itnatayni laba goor factanaa waa nuqirana bidunuubina dambiyadana nuqirana hadda waa ogolah waa qirsanah maxaa laga aqbalay ma soconaysa marka ictiraafka hadda lagaa doonaya qiro xaggeeda fahal min sabiilin fahal min sabiilin sid aan u marna ma jira ilaa khuruujin bixitaan xaggii aan u marno sid aanu bixitaan u marno aanu naartan ka baxno sid aan u mari karnaayo ma jira oo aanu kaga baxno dalikum kiinaas iyo cadaabka dalikum kiinaas oo naarta aada gelaysaan iyo inuusan sid jirin ah dalikum kiinaasi saabitun mid sugan wa bianahu sababtuna waxa bianahu ay amar iyo shaniye idaa goortii duciya la baryo oo la tuugo allahu alla marka la tuugo waxdahu keligii xaalo u yahay kafartum kuwa kufriya inaad ahaydeen wain yushrak haddii la wadaajiyo bihi isaga haddii lala wadaajiyana tu'minuu waad rumayn jirteen oo markaasaad soo dhaway jirteen ood ogolaan jirteen macnaha falxukmu xukumku marka maanta lilahi ilahay buu usugnaan allihii alcaliyi ee sarreeyey alkabiiri ee weynaa xukumka maanta iyo garsoorkiiyo guddoonka cidi lama wadaagto saas kii shalay laydinku kari waayey baa maanta maxkamadda qaaday muxuu yahay warku marka macnaheedu waxa weeyaan rajeeyana idin gelin waa saas macnaha huwa ladii yuriikum aayaati huwa alla alladii midka weli yuriikum idin tusaya aayaatii aayadihiisa ayuu idin tusaa wayunazilu wuu dejiyaa lakum idinka min asamaai samada xaggeedana risqan masruuf buu idinka soo dejiyaa wamaa yatadakaru ma waansado ilaa man cid mooyaane yuniibu noqonan fadcu llaha alla barya oo caabuda muklisiina idinkoo u saafiyeenaya lahu alla addiina daacada iyo cibaadada idinka u khaalis yeelay walow kariha haba ka hadeene alkaafiruuna gaaladu haba ka hadeene rafiicu darajaati darajooyinka mid kor yeelaya alla subxana watacala ama rafiicu darajaati darajooyinkiisu kuwo ay sarreeyaan oo koreeyaan wey dul carshi carshiga mid u saaxiib aw yulqii wuxuu ridaa alruuxa waxyiga oo min amrihi amarkiisa xaal uu ka mid yahay calaa man cid korkiisuu ku ridaa yashaa uu doono oo min cibaadihi adoomadiisa ka mid muxuu ugu ridayaa liyundira inuu digo daraaddeed oo khalaa'iqda u digo yowma talaaqi isla kulanka maalinkiisa maalinta laysla kulmaaye la wada kulmi maalinkaa inuu uga digo macnaha yowma maalin inuu uga digo daraaddeed hum iyagu khalaa'iqdii baarizuuna kuwa muuqda ay yihiin wax qarinaya ma jiro laa yakhfaa ma qarsoona cala allahi alla korkiisa minhum xaaluu iyaga ka mid yahay shay-un shayna shay iyaga ka mid oo ilahay ka qarsoonaya ma jiro markaasaa waxaa loo dhanayaa liman kumuu usugnaaday almulku boqortooyadu yay usugnaatay waa la aamusaya lilah isagaa jawaabay rabbi subxana watacaala lilaahi alla ayuu usugnaaday allihii alwaaxidi ee keligii ahaa alqahaari ee qasbida badnaa intaa markii la yidhahdo ayaa waxaa la odhanayaa alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat oysiiskaasaa la bixinaya macana alla subxaana watacaala wuxuu leeya alle waa midka aayadihiisa idin tusaya aayaadkani waa aayaadka kawniga ah sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim naftaada haddaad fiiriso waa calaamad kownka jihooyinkiisa meel aad ka fiirisaba waa aayad iyo astaan ilahay qudradiisa iyo awoodiisa ku tusaysaba macna marka aayaadka nagaan tusaynaabu rabbi subxana watacala dhinac walba waxaana samada uga soo dejinaa risqi risqigan roobkii baa laga wada leana risqi buu roobku ka dhashaa waa min baabi ilaaqi lmusabab wa iraadati sabab wey sababku waa madarka musababka ka dhashana waa risqiga waa usluub carabi oo caalami macnaha risqigaan samada kasoo uga soo dejinaabu rabbi subxana watacaala aayadahanagana waan tusnaa waxaa waansoomo uun ciddii noqonayso diyaar waa ilahay inuu noqdo ciddii aan diyaar ahayn isagu jidkiisa u jeexaya oo soo noqod aan ku tala gashanayn isagu waxba ku qaadan maayo laakiin ruux soo noqod diyaar u ah ayaa waansoona ee waxaad baridaan ood caabudaan alle keligii idinkoo cibaadada u saafi yeelaya ka baxa waxaa kale o dhan keligii caabuda cibaadadana weliba u saafi yeela oo qasadkaaga iyo niyadaada cid kale yayna soo gelin wejigaaga cid kale ha u jeedin ducadaada iyo baryadaada codsigaaga cid kale ha la aadin keligiina aad subxaana watacala isagoo wax kaga doono gaalada haba necbaadana rabbi subxana watacala walow kariha alkaafiruuna ilan gaalo marnaba tawxiid iyo cibaado khaalis ah raalli ka noqon maayaan soo ma laakiin way kahanayaanoo tawxiidkii baa laisku dilayaa miyaad gaalada uga tegaysaan miyaad gaalada ku raaligelinaysaa gaaladarta miyaad uga tegaysaan maya walow kariha alkaafiruuna gaaladu haba kahdeene oo ha necbayseen oo ha diideene cibaadada alle keligii saafira u ah saa ku dadaalan le hadday gaalo tawxiidkiiba raadsanaysa tawxiidkan ka cararayna saas maana yani haddaad maala hadda dhegeysataan qolyaha madaxda iyo qoladan gaalada alla wax idinka qaadaalay waxaad arkaysaa anigu waxaa le suufi baan anigu qaadiri baan anigu le war maxaa tawxiidka uga carto qaadiri kaa dhay calashaba gaaladan kuga danaha baan isle lagama yaabo masaajidka tawxiidka iman maayo maxaa yele gaalkiibaa wuxuu ku yiri wahaabiyaan raadinaya anigu wahabismka iyo salafismka ayaan raadinaya nin kasta marka waa inuu cararo yidhahdo anigu mahi oo wahaabi mahi oo salafi mahi oo tafiid ma aqaano oo anigu awliyadaan rumaysnahay oo qubuurtaan caabudaa si loo fakado laakiin ma lagu fakanaya walow kari halkaafiruuna gaaladu haba ka habeene ilaahay keligii caabuda bu rabbilahi subxana watacala xageed ku aragtay gaal tawxiid jecelsidiisa wardaal tawxiidna ma jeclaado dadkiisana ma jeclaado sideedabana haddaad aragto dad uu gaal neceb yahay oo uu la dagaalamayo daliil waxay u tahay oy u badan tahay dadkaasi inay xaq ku taagan yihin khaasatan hadday muslimiin yihiin haddaad aragto mid gaalku soo dhaweysanayo uu leeyahay waa muslimiintii dhexdhexaadka ahaa waa waa moodanba ku leeyahay waa muslimiintii macnaa waxay maaratay oo iyagu kuwii sii xag jiray maaha marku dhagtii maaha haddaad war kaa maqasho muslimkaa ka shaki muslimkaa islaamnimadiisa shaki ha kaa galo saasa lagalaya macana liana rabbi qur-aanka wuxuu ku taqriiriyey gaal iyo tawxiid meel isugula yimaadaan waa neceb yahay tawxiid mana rabo saas way macana marka gaalada haba necbaadeen ilaahay subxaana watacaala cibaadada u qaalisyeen oo tawxiidka ku dhagalaanayay macana rafiicu darajaatidaasi laba tafsiir baa ku jira rafiicdayna u noqonaysaayo in laga keenay min rafca oo rafiicdu markaas sifa mushabahay noqonaysa macnaha saa markii la yhahdo waxay noqonaysaa rafiicu darajaati darajooyinkiisu miday sareeyaan wy oo sifaadkiisaa sareeyay ama waxa weeye rafiicdu waa ismi faacilo min rafaca baa laga keenay bimacnaa raafic wey oo waxay noqonaysaa rafiicu darajaati darajooyinka midkii kor yeela wey cid kasta isadiisu sarayso darajada sareeyaa siiyey isagaa bixiyey saasuu macnuu noqonaya maana rafiicu darajaati darajooyinkii darajooyinka khalqiguu kor yeelaa ama ma ahe isagaa darajooyinkiisu sareeyaa labada tafsiirba waa jiraan macnaha carshiga midka u saaxiibkaaw waxyiga wuxuu kusoo wuxuu kusoo ridaa ruuxaasi waxaa laga wadaa waxyiga maxaa yeelay waxyigu wuxuu nooleeyaa ruuxduu nooleeya arwaaxduu nooleeya oo nolol iyo nuur iyo iftiin geliya sidaas daraaddeed baa waxyiga ilaahay xaggiisa ka yimaada waxa lagu itlaaqaa ruux wuxuu kusoo ridaa cid alla ciduu doono adoomadiisa ka mid rasuul wuxuu ka dhigtaayo arrimihiisa u dhiibtaa khalqiga midkuu ka xusho isagu doono cidna kalama tashado cidna kalama tashado isagu cidu doon waxu dhintay ilahi subxana watacala yulqi ruuxa min amri calaa man yashaa min cibaadi maxaa loogu dhiibayaa liyundira yawma sala khalqiga inuu uga digo maalinta la kulmayo maalinta laysla kulmayo o laysu imaanayo yaa kulmaya khalaa'iqdao dhan baa isu imaanay kii gardadnaa iyo kii laga gardadnaa way kulmi kuwii isdhalay way kulmi kuwii iswaayay way kulmi kii madaxweynihii iyo raciyadiisii way kulmi wax alla wixii kala maqnaa oo dhan baa meesha isugu imaanay yawma talaati khalqiga iyo rabbigood subxaana watacaala baa kulmiyo maxkamad buu qaaday malaaigtii iyo basharkii baa isu imaan wax meeshaa ku kala maqan lama jira maana yawma talaaqi baa la yidhahda waa magacyaha qiyaamada mid ka mid maalinkaas waa maalin ay khalaa'iqdoo dhan muuqdaan oo wax qarsoona uusan jirin maxaa laga wadaa meel gardaar ah male meel buurnimo ah iyo meel geed ah iyo meel dhagax ah iyo meelaad madaxa saarto waxoogaa isku qarsan male dhulka dhan waa simi waa wada banaan kulligaa banaanka hataa labaad muuqataa allah subxaana watacaala wax ka mida khalaa'iqdaasi kama qarsoona milkiga yaa iskale buu odhanaya rabbi maalinka yaa milkiga le yaa sheegan kara yaa maalinkaa dhihi kara awood baan leeyahay oo milki baan leeyahay waxbaan leeyahay ma nin baa sheegan kara wax sheegan kara ma jirto kii madaxweyne ahaa kii boqor ahaa kii xoolalahaa kulli maalinkaa waa cayb baa la wadaya soo cayb ila wixii marka horeba ergisu ahaa waxoogaa laysu dhiibay wa waxoogaagii laysu dhiibana layska qaaday cayb baasoo faraxaagu waa nadan yahay maxaa sheegan kartaa marka waxba ma sheegi waxaa nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yihi maalinta qiyaamada alle samaawaadkana wuu duubi arladana wuu qabana wuu duubi markaasaa wuxuu leeyahay aaway kuwii adduunka madaxnimada sheegan jiray aaway kuwii milkiga sheegan jiray jabbaariintii wax qasbi jiray aaway meeshana dhoodhoogeyn iyagoo dhafaro waaweyn laakiin ma hadli karaan shir markii la aamuso ayaa waxaa la odhanayaa lilahi lwaaxid alqahaar cid kaloo maanta salin kartoo waxaysaa ma jirto macna saas weya huwa alle alladii midka way yuriikum idin tusaya aayaatii aayadihiisa ayuu idin tusaya wayunazilu wuu dejin lakum idinka min asamaai xagga sare risqan roob buu idinka soo dejinay wamaa yatadakaru ma waansado ilaa man cid mooyaane yuniibu noqonay oo alla u noqonay fadcu llaha alla barya marka mukhlisiina xaalo aad tihiin kuwa u saaf yeelaya lahu alle addiina cibaadada kuwa u saaf yeelaya walow kariha haba ka hadeen alkaafiruuna gaaladu haba ka hadeen tawxiidka iyo mabdaa haba ka hadeen macna rafiicu darajaati darajooyinka mid kor yeela way midka kor yeela way alla subxana watacala ama darajooyinkiisu midkay korreeyaan dul carshi carshiga midka u saaxiibkaa wey yulqi wuxuu ridaa alruuxa waxyiga wuxuu ku ridaa min amrihi amarkiisa xaal uu ka mid yahay calaa man cid korkii yashaau uu doono oo min cibaadihi adoomadiisa ka mid a cidduu doonu u doortaa inuu waxyiga usii dhiibo liyundira si uu ugu digo allah baa u digaya ama kii uu usii dhiibay yowma talaaqi isla kulanka maalinkiisa si uuga digo yowman maalin yowma maalin si uu uga digo hum iyaguba baarizuuna kuwa muuqda ay yihiin oo wax qarinaya uusan jirin laa yakfaa ma qarsoono cala allahi alla korkiisa minhum xaalu iyaga ka mid yahay shay-un wax yarna wax ka qarsoono ma jiro liman yuu u sugnaaday almulku boqortooyadu alyawma maanta yaa boqortooyadiyo mulkiga lahaanshaha yaale lilahi ilahay buu usugnaaday allihii alwaaxidi ee keligii ahaa alqahaari ee qasbida badnaa hada huwa tawxiid wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam